kulanti wanaagsan dhegaystayaal khilaafka bilooyinka soo jiitamayey ee madaxda sare ee soomaaliya ayaa toddobaadkan yeeshay weji cusub oo ka baxsan siyaasadda arrimaha gudaha kadib markii uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dalka ka eriyey wakiilkii midowda afrika ee soomaaliya danjire faransiisco madeyra laakiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid go'aanka ra-iisul wasaaraha sabtidii shalayna midowda afrika ayaa soo dhoweeyey go'aanka uu madaxweynaha ku buriyey wareegtadii ra-iisul wasaaraha ee ka dhanka ahayd ambasadar madeyra arrimahan ayaa imanaya xilli aanan weli la dhammaystirin doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha dalkuna uu ku jiro xaalado abaar iyo kala guur siyaasadeed ah haddaba khilaafkani cusub dhaawac intee la eg ayuu gaarsiin karaa sumcadda dowladnimada ee soomaaliya maxaa la gudboon madaxda soomaalida eryidda khilaafka keentay ee danjire madeyra maxay uga dhigan tahay mustaqbalkiisa diblomaasiyadeed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti igu yahay toddobaadkan brofesor afyare cabdi cilmi agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho rofesor afyare waa mahadsan tahay kusoo dhowow mar kale ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantahay nuur waa ku dhowahay
khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay madaxda soomaalida inkastoo khilaafkii horeba aanba la xallinin marka kan hadda waxaad moodaa inuu ka duwan yahay bal haddii aad noo faahfaahiso waxa uu salka ku hayo kii ugu dambeeyey hadda
waa mahadsantahay runtii horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayey oo yacni sababo fara badan salka ku hayo waaye laakiin midkan hadda cusub mororles wuxuu iskaga badan yahay wax la filanaya ay u badan yihiin saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinaayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan ilaa saddex arrimoodoo waxaa la filaya mar walba ay ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta la isku haysto iyo waxa laga yeelaya iyo nidaamka lagu xalinayo ma qoladii madasha ayaa fadhiisanaysa oo go-aanka gaaraysa ma guddiyadaa go-aanka gaaraya mase waxaa go-aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado iyada laftirkeeda dood oo waa la fiilanayo qoladan international communitygana muddo arrintaas way way hadal haysay waxaa kaloo runtii jira oo muhiim ah lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado oo ayagana xal loo rabo oo ayagoo meeshii ka maqan in dee wax la doortaa xoogaha aysan cadaalad ahayn marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arrintaasi inuu noqon doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxda isku qaban doonaan iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda baarlamaanku markuu fadhiisanayo halkeebuu fadhiisanayaa ma xaruntiisuu fadhiisanayaa ma scola buliciyuu fadhiisanayaa mase maaragtay tendhaduu fadhiisanayaa oo lagu kala aragti duwan yahay saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meeloodoo maaragtay laysku qabto laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo ilan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laisla aadaya ma jiro marka waa uun hab siyaasiya in loo xaliyo iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka uu iska xaliyo hadda kahor mararka qaar way dhici jirtay marka inta uun waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan n c c da fadhiisanaysa oo xal ka gaaraysa ama haddii n c c du ay fadhiisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara lakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex waa saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan waa garta marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambasadoorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceeriyey marka arrintaasi in danjire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo waxa loo yaqaano persona non grata haddii aada dhegeystayaasha aada u fasirto arrintaas
waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaala ah sida caadigaa markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynaayo mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona nangarata qofka in la siiyo oo la yidhaha dalkan lagama rabo sababtana wax kale ma aha diblomasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyarkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragta sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan waxaa k laga hormariyaa tuurista maaragta go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda soomaaliya ee maarata shaqada ku leh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhamaynayay go-aanka meeshii lagu dhamaynaya laga bilaabo ama marka madera ama nicholas haysom oo ka horreeyey ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr ah oo maaragtay la siisiiyey waxaad moodeysa go-aanka si cashwaai ah oo maaragtay reactive reaction ah oo aan runtii aada u habeysnayn in loo gaarayo taas waa mid midaan hadda jirta oo oo maaragtay madera iyo ama kii ka horreeya u n ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama african union ama u n ta ama waxa ka socda marka lala macaamilayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilayo maaragtay diblomaasi oo dal gaara ka socda oo maaragtay bilateral si ah aad u macaamilaysaan bal matalan nin ama ethoobia ama kenya ka socda markaad ereyeyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxbaa u dhexeeyo waxbaa layska dhihi karaa oo labadaa dalay ku kooban tahay laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo waxoogaa waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo siday doontaba ha noqoto mar haddiiba ay meeshan gaarto marka oo qaybo kamida mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba de prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo visa lama siin karo diso lama siin karo qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii uu lasoo celiyo la yidhaahdo weji uu kusii jooga male inu asaga uu inta resign gareyo iska tagay noqonaysaa laakiin ma ma aha habkii runtii dowliga ahaa ee laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii waxaa umanayd madaxdu inay hal go-aan oo isku mida ay ka wada gaaraan waayahay aad baad umahadsanta si wanaagsan ayaad dhegeystayaasha ugu fasirtay dhowrkii dhegeystayaasha ayaanan jeclahay inaan markaan aan galno dhowr qof ayaa su-aalo noo soo diray professor afyare qofka ugu horreya ayaan jeclahay in aan wada maqalno assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaamka jooje waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug professor afyare waxaan weydiinayaa hadduu alla yiraahdo sida aynu ognahay maalmo ka horeysa dada roble waxa uu warqadu soo saaray uu dalka uga buriyey francisco madero madaxii howlgalkii amsom marka daqiiqado kadibna warqad kasoo baxday filla soomaaliya waxaa madaxweyne farmaajo ku qaadacay go-aankaas marka markaad eegtid khilaafkii labadooda u dhexeeyey oo arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa so uma muuqato inuu saameyn ku yeeshay siyaasaddii arrimaha dibadda iyo dalka sumcadiisii kore mase la dhihi karaa markaa aragtid sida madaxda soomaalidu isku qabsanayso arrin walboo soo baxda siiba arintan arrimaha dibadda la xidhiidha inay bahadilnimo ku tahay inay shayhi la kala saftaan oo ay xaggaas wax ka dayaan
waa mahadsanta cabdisalaam runtii su-aashaas waxaan filayaa inaan inteedii badneed ka jawaabay laakiin waa run ma ma qurxoono waxa meesha ka dhacay waana laga maarmi karay saan isleeyahay waxaan u malaynayaa doodan hadda oo maaragtay waa un waxaa iska kaaya dhex galay doorashadii socotay iyo buuqii hadda siyaasadda xildhibaanada iyo wax laysku haystay ayaa wax kasta galaya maaragtay ama siyaasad arrimo dibad ha noqoto ama mid arrimo gubadeed ha noqoto ama wax kale ha noqoto shaksiya waxay noqotay maaragtay runtii wax walbaahay inay contested noqdaan oo aan wax xuduudihii aysan hadda jirin waa iska ayaan darooyinka hadda jiray ka mid tahay laakiin waxaan isleeyahay un xalka hadda dhaawac waaba dhacaya waana dhacay xalka guudi wuxuu ku quman yahay in waxaan inta la boobsiiyo nidaam cusub loo gudba calal aqal yani saas wixii la badbaadi karo la badbaadiyo yani waxaa isleedaha hadda institutionada marba haddayba levelkan gaaraan yani yani imagekani image oo runtii anfacaya dalka maaha waa yahay dhegeystaha xige ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
asalaamu calaykum nuur bukhaari bahda v o a iyo martida barnaamijka rofesor afyaare dhammaantiin waa idin salaamaya magacaygu waa maxamed xirsi oo ku sugan nairobi anoo ku faraxsan ka qaybgalka barnaamijka waxaan weydiin lahaa rofesor afyaare su-aal ku saabsan iska qabsiga doorashooyinka soomaaliya soo laalaabta si gaara kuraasta hadda ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inay tahay doorashadooda in lagu laabtay oo koonfur galbeed ay ka gadooday kuraas kale oo jubbaland taalo lix iyo tobanah oo weli maamulka jubbaland uu kor u hayo doorashadoodana aan la qaban lana hubin in la qaban doono ka hor dhaarinta baarlamaanka iyo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha markaan ka imaano kuraasta la hakiyey hadda kuwa aan weli doorashadooda la qaban saansaantii lagu qaban lahaana weli aysan socon dabcan soomaaliya waxay ku dhisan tahay four point five oo waa qabaa'il waxa kuraasta iska leh baarlamanka dhanna waa qabaa'il la isu geeyey marka qabiilka kuraastaas leh haddii kuraastooda ay ka maqnaato baarlamanka sharciyadda dowladdaas wax ma u dhimi karaan maxay ku leeyihiin hadday dhahaan dowladdaas anagu ma aanan dhisan soo wax ay xaq u leeyihiin maaha bacdamaa dad ayaga matala oo doorashada ka qayb galay aanay jirin su-aashaasaa weydiin lahaa brofesoorka iyo sida looga gudbi karo guud ahaan in dee kuraas meelo leeyihiin beddelkii kor loo hayn lahaa qaabkii doorashadooda lagu qaban lahaa iyo taladiisa intaba maadaama uu yahay aqoon-yahan soomaaliyeed oo in badan siyaasadda soomaaliya aada uga warqaba marka waa mahadsantihiin su-aashaasaan weydiin lahaa brofesoorka nuur adiga iyo bahda v o n waa salaamantihiin
waa mahadsan tahay runtii su-aasha qaybtaa dambaan ka abaarayaa oo lix iyo tobanka kursi ee gobolka gada ah anigu horta ma arko sabab aysan arrintani uga dhici karin haddii isfaham laga gaaro way dhici kartaa dadka waa la qaban karaa maalmo laba ama saddex waa lagu qaban karaa garbahareyna waa lagu qaban karaa meeshii kaloo laysku waafaqsan yahay oo ay isku raacaanna waa lagu qaban karaa laakiin waxay ka guntantaa arrintaasi siyaasad ahaan waxay ka guntantaa hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha jubbaland farmaajo iyo madoobay ka maxaa madoobay ka guntantaa arrintaas ayada ah inay diil ka gaaraan hab ay labadooda u arkaan inay xal ku samayn karaan haddii ay marka dhici weyso oo labadooda hadda bulshada caalamka iyo guud ahaan soomaalidaba qof keligii inuu go-aan ka gaaro ay hadda soo dhoweynayaan ma jirto waxay leeyihiin wax laysku waafaqsan yahay arrintaas waa inay ku dhacdaa haddayse ku dhicin marka waxay noqonaysaa in go-aanku uu u dhaco maaragtay ama qoladan n c c oo ay intay isku yimaadaan ay si siyaasi ah go-aan uga gaaraan maaragtay meeshii ay habkii ay waxaan mashruucan u abaari lahaayeen oo mid waxyaalaha uu noqon kara ay ka mid tahay ama baarlamaanka soo socda oo madaxda markii la doorto intaan la gaarin madaxweynaha iyo wax la gaarin iyo speakerka waxaa laga yaabaa in la gey karo baarlamaanka oo ayaguna ay go-aan ka gaari karaan fursada maxaa la dhaha khiyaaraadka yaalla waxaa ka mid a in lix iyo tobanka hadda joogta oo kuraasta ku fadhisa ay doorashada galaan oo ayaga si siyaasiga go-aan looga gaaro oo la dhaho arrintaas inta laga xalinayo kuwa hadda jooga ayaa codaynaya oo u codaynaya madaxda u codaynaya waa la dhihi karaa waxaa kaloo la isku raaci karaa hab garbahaare ay doorashaduna uga dhacdo jubbalandna ay maaragtay ku qabato yani habkii technicalka ahaa oo hore loogu heshiiyan loo fuliyo ayadana waa waa haddii la isla garto rabitaan jir waa la samayn karaa marka an waxaan isleeyahay where there is will there is a way dhaha haddii rabitaan jiro gaar ahaan dhinaca madaxda uu ka jiro waa arrin la xallin karo waxaanan ku rajo weynaha in la xalliyo oo aanay abuurin maaragtay grievancy iyo gocashooyin maaragtay yani beelaha ama communitiyaalka qaarkood ah yani feerna maba ahaba runtii yani in la dhaho maaragtay dadka qaarkood ma ka qaybgelaysiin maa sax ma arrintaas
waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya gaar ahaan gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka professor afyare cabdicilmi su-aalah baarlamaanka soomaaliya markii ay ugu dareen xilliga dheeraadka madaxweyne farmaajo waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar xilligii korsimadiina wax yar ayaa ka hartay inkastoo markii dambe baarlamaanka madaxweyne uu sheegay in laga laabtay xilligaas markii buuq iyo isqaqab siyaasadeed u dhashay mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameyn intee laeg ayay ku yeelan kartaa ku darsashadaas dheeraadka ee madaxweynaha ku darsaday mayse noqon kartaa mid ay for example u qaataan madaxda dambe ee soo gelaysa soomaaliya ama madax ka noqon doonta sida madaxweynaha in mar kasta ay usoo qaataan tusaale oo ay dhahaan xilliga farmaajo waa lagu darsa annaga waan ku darsanayna aad ayaad u mahadsantihin v o a iyo dhegeystayaasha iyo martida barnaamijkaba ramadaan kariim ramadaan kariim walaal waa dhici kartaa sidaas in loo fakero oo dadka hadhowtii ay maaragtay iska noqoto maaragtay wax oo oo iska socda laakiin waxaa ogaataa ku darsi keliya ma aha waxaa hadda dhacay xildhibaanadan hadda marka lasoo xulayay waxaa lagu heshiiyey dalka in la aado doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey laakiin ma dhicin doorasho dadban ee waxaa dhacday magacaabis maaragta ayaa dhacday magacaabistaas marka nimankii loo xil saaray inay doorasho dadban dalka ka sameeyaan way way hayjaagareeyeen ama way way afduubeen dabadeedna waxay u bedeleen magacaabis marka markaan annaga hadda markaan waxaan la soo soconnay tirada maaragtay inta la doortay oo si dadban loo doortay oo maxaa la dhahaa doorasho dadban ku timid oo competition uu ka dhacay waa adiga soo far hadda laba iyo toban ama saddex iyo toban kursi ayaa saas u dhacday marka loo barbar dhigo marka laba boqol iyo afartan kalena caadi appointment ama nidaam oo maaragtay magacaabis ayay ku yimaadeen sidaasoo kaleetaa marka waxaa timid jiitan dheer oo maaragtay dhigbaxan hadda ku socda systemka keenay ayaa ayaa dhacay yani muddadaa dheer oo budgetkii iyo maxaan ku irahdaa nidaamkii dowliga ahaa iyo dayn cafiskii iyo yani dalka runtii waxaa ku socda dhiigbax weyna ku socday dhinaca institutionada waxaana qumanayd inaan inaan inaan sidaa wax la yeelin marka waa sax inuu abuuri karo marka yani welwelkaas aad muujinayso inuu ka dhalan karo inay madaxda soo socoto isku dayaan waxyaabo sharciga ka baxsan inay sameeyaan waxaan rajaynayaa inaysan dhicin laakiin in wax diidaya inaan hadda ma arko aniga
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegeyno khilaafka madaxda soomaalida iyo doorashooyinka aanan weli la dhamaystirin ee dalka waxaa marti ku ah professor afyare cabdicilmi dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waliyaas cumar yuusuf oo jooga magaalada qarbehe dhulka soomaali galbeed su-aasha aan qabaa waxay tahay ayaan brofesorka weydiinayaa waxaan ognahay in koonfur galbeed ay sheegtay in wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ay kala noqotay marka sidoo kale waxaa socota dhaarintii iyo shahadasiintii xildhibaanada marka sidee ay suuragal ku tahay in doorashadii iyo dhaarintii xildhibaanada ay kusii socoto iyada oo aan ognahay in koonfur galbeed oo muhiim u ah federaalka ay haatan maqan tahay su-aasha kale waxay tahay gedo in badan waxaynu ognahay in ay doorashada gedo ay ahayd mid udub dhexaad iyo xudun u ahayd khilaafka jira ee doorashooyinka marka iyada xalkeedii ma dhow yahay xaggeese wax ku dambeeyeen aad baan idin salaamay
waxaan u malaynayaa labada su-aaloodba hadda waan ka soo jawaabay runtii waxaan hadda hadda arrintan khilaafkan cusubna dabcan waa khilaaf oo la filanayo inuu imaado habab lagu xali karaana hadda waa jiraan oo ama waddada oo maaragtay madasha ah ama waddada xildhibaanada ah wixii hadda xildhibaano oo maaragtay ama hala magacaabo ama ama nidaam competitive ahoo doorashaha ku yimaadaane wixii hadda jiraana hadda ma qaba aniga sababay maaragtay aysan warqadahooda u qaadanin oo ayna systemka u gelin wixii kale oo muran ka taagan yahana dabcan waa laga xallin karaa waa la xallin karaa process lagu xallin karaana jira oo oo oo oo ama n c c ah ama baarlamaanka ah ama guddiyada ah marka waxaan rajaynayaa kulley highubskaas ama yacni waxyaalahaas hadda oo mar kastoo loo sii dhowaado maaragtay processka dhamayn soo soo afjar soo dhamaynta dhisidda baarlamaan cusub waxaan u malaynaa in haddana ay tension uu kacayo oo maxuun la isku qabsanayo theater ha lagu qabto maxaan ku yiraahdaa ha lagu qabto meel hebla ha lagu qabto hangarka ha lagu qabto waxaasoo dhan doodahaas waa imaan doonaan qof hebel ha la sii daayo kuwa hebel ha laga waxaan isleeyahay waxaasoo dhan hab uun lagu xallin doono oo meesha ka jira wuu jiraa ilan wuxuu systemkii dowliga oo sharciga ah way ka baxeen waxaan dhana hadda waxay ku socdaan maaragtay hab iska xal mastuura waxaan rajaynaa in la xallin karo marka oo si uun loo xallin doono marka saas aan aan aan uga baxaa tan garbahaarey iyo doorashada lixii ama ama lix iyo tobanka xildhibaan ee gedo waan ka hadlay waan ka jawaabay horaan uga jawaabay waa runtaa rofesor afire dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa in aan fursaddiisa isna siiyo soo dhowo walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu brofesor afyere iyo nuur aad baa idiin salaamay magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suud suudan jubba brofesor khilaafka hadda taagan weli horey looma arkin waana mid uu ku ah siyaasadda soomaalida ee horeyba u qallafsanayd yeelkeeda waxa ay lugaha la sii gashay ergooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka jooga waana arrin aad u xun ama ceeb weyn ku noqon karta haddii diblomaasiyiinta aan u wajahno si qaldan khibraddaada maxay tahay xalka waxaan jira haddii aadse tihiin aqoon-yahanka dalka maad qayb ka qaadataan hagaajinta hawshan intaad dusha sare aad ka daawan lahaydeen aad baa u mahadsantaha
wallahi arrintaas runtii su-aashaas waxaan u malaynayaa laftirkeeda waan waan ka jawaabay laakiin haddaan si kooban u abbaaro waa sax ma qurxana waxa meesha ka socda waxayna ka mid tahay maaragtay institutionadii oo imagekoodii uu sii baaba-ayay ka mid tahay marka arrintan hadda oo gaarka ah oo ku saabsan ninkan hadda maaragtay la yiri laguma baahna oo qayb tiri yani xafiiska prime ministerka iyo oo wasiirka arrimaha ma amniguna qoray maaragtay yaan fiisa la siinin iyo madaxweynihii iyo groupiskii kaleeto oo maaragtay ayaguna maaragtay dhahaya waxaas waxba kama ogin mana jiraan iyo ururkii midooda africa oo marka waxaasoo dhan waxaa ii muuqata un crisis diblomaasiyadeed oo maaragtay akhirka hab usoo gabagaboobi doonta waxaan anigu islahaa in maaragtay go-aankan hadda african unionka kadib uu maaragtay madeera laftirkiisu iscasili doono for face saving purposes markaana sidaa ay iskaga xalismi doonto saasaa isdhahaya waana waana laga yaabaa inay weli processkaas uu soo socdo laakiin ma ma ii muuqato hadda system sidaa u qaybsan isaga laftirkiisu hadda siduu diblomaasi uga sii ahaan karo maaragtay runtii ima muuqdo laakiin halkaas oo asaga keiskiisa ah waxaan isleeyahay waa un waa meel yar comparito guud ahaan waxa kaleeto taranturooyinka kaleeto ka sokeeya marka soomaalida waxaan rabay inaan ku iraahdo waxay soomaali waxaa jira maamaha dhehaysa yacni mugdigu wuxuu ugu badan yahay maaragtay marka waaga berigiisu soo dhow yahay ayuu mugdigu ugu badan yahay marka waxa waaye waxaani maaragtay isqabqabsigan waa laga yaabaa inay soo bataan maalmaha soo socda waayo waxaa dhow xilli oo baarlamaan cusub la samaynayo oo marka baarlamaankaas cusub iyo de waddadu qaadi doono ma naqaano laakiin marka ilaa meeshaas laga gaarayo oo speaker laga dooranayo waxaan u malaynayaa xoogaa isqabqabsiga wax kasta oo dhaqaaqa waa laysku sii qaqabsan doonaa marka sidaa insha allah laakiin waxaan rajaynayaa kulligood in la xaliyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda heritage ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak